subax wanaagsan dhegaystayaal arooryo suuban kusoo dhowaada barnaamijka hoggaan kasta xiliyadan oo kale aad uga barateen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari magacaygu waa anwar maxamed taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha afaraad sanada labada kun saddex iyo labaatanka qaybta ugu hore ee barnaamijka waa qaybta wargeysyada inaga oo qeybaha dambe ee wargeysadana fursad siin doona dhegeystayaasha si markaasi ay noola wadaagaan deegaanada ay ku sugan yihiin sida looga waabaristay iyo hadalhaynta saaka waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina iyo inaad heshaan wakhtiaad nagu dhegeysataan wargeysyada waxaan kusoo qaadanaa markaasi the standard iyo sidoo kale wargeyska the daily nation ama daily nation ayaan markaasi kusoo qaadanaa wargeyska the standard ayaa boggiisa hore waxaa markaasi ka muuqda sawirada hogaamiyayaasha hogaamin doona wadahadalada u dhexeeya madaxweyne ruuto iyo raila odinga ee ku aadan dhanka baarlamaanka ama xildhibaanada maadaama baarlamaanku siyaasiyiinta baarlamaanku gaar ahaana ay labada dhinac ay kala hogaaminaya sida hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka hogaamiyaha laga tirada badan yahay aqalka baarlamaanka senadka iyo labada dhinacba waa labada hogaamiyaal ayaa iyagu markaasi lagu wadaa in ay bilaabaan wadahadalada iyadoo wadahadaladaasina shuruud markaasi ay ku xidhan tahay bogga kale ee wargeyska daily nation isna boggiisa ugu hore waxaa markaasi ka muuqda malaayiin lacag ah oo ku baxday in guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul ee dalka laga dhisa garoomo casri ah oo kuwa kubadda cagta ah xilligaasi oo ay ballan qaadeen madaxweynihii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii xilligaasi oo hadda ah madaxweynaha dalka oo doorashadii labaad ay markaasi ay manifestogooda kusoo bandhigeen in guud ahaan dalka ay ka hirgelin doonaan afartan iyo toddobada ismaamul garoomo casri ah oo markaasi la jaan qaada garoomaha casriga ee xilligan hase ahaatee qaybo ka mid ah dhaqaalahoodii iyo qandaraasyadii iyaala bixiyey laakiin weli lama taabanin sida uu wargeysku uu qoraayo oo boggiisa ugu hore uu cinwaan oga dhigay isagoo sidoo kale qeybaha kale bogiga kale ku faahfaahiyey waxaa kale uu markaasi uu sheegay ama wargeyska uu qoraya in dhimashada ardayda iskuullada iyo xanuunada ku dhacaya ay sabab u tahay nadaafad xumi iyo sidoo kale gacmaha oo aanan si fiican la isaga dhaqin iyo sidoo kale iyaga oo nadaafadda guud aan markaasi la isaga hagaajin inay sabab u tahay in markaasi ay geerida ardayda gaar ahaana ardaydii laga soo tabiyey inay u geeriyootay xanuuno soo wajahay iyo sidoo kale culeysya mataq calool xanuun ay u geeriyoodeen dowladdu ayaa waxa ay shalay dhimashadaasi iyo xanuunadaasi ka dilaacay ay iskuulka ama dugsiga sare ee lagu magacaabo mukumu ismaamulka kakamega ayay sheegtay in ay sabab u tahay markaasi nadaafad xumi halkaasi ka jirta bogga labaad ee markaasi wargeyska the standard ayaa waxa uu markaasi uu sheegay in ay jiraan siyaasiyiin markaasi iyaga hogaamin doona oo ku aadan waxaana uu markaasi bogga labaad ee wargeyska uu kusoo qaatay sawirka madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo dacwad loo haysta kaasoo hadda la siiyey ilaa december oo sidoo kalena kooxaha isaga u doodaya ay haystaan waqti ay kaga jawaabaan eedeymaha loosoo loo soo jeediyey oo gaaraya ilaa soddon iyo shan dacwadood sidoo kale waxaa loo haystaa in haweeney jisho filimada galmada ama anshaxumada oo markaasi xiriir la sameeyey uu lacag siiyey xilligii uu u tartamayay doorashada labada kun lix iyo tobankii taasoo uu ku guulaystay haweeneydaasi ayuuna u siiyey in markaasi aysan isagu sheegin in ay xiriir dhexmaray sidoo kale waxaa loo haystaa ayuu wargeysku u qorayaa sababa ama lacago la xiriira markaasi ganacsigiisa oo uu ka been sheegay markaasi sida uu sheegay wargeyska waxaana uu trump ku eedeeyey dacwadan inay tahay mid isagu lagu dhibaateynayo siyaasaddiisa gaar ahaanna xilli ay soo dhowdahay doorashada maraykanka oo uu doonayo trump mar kale inuu tartamo kuna tartamo xisbiga jamhuuriga uu horey ugu guulaystay sidoo kale waxaa markaasi wadahadalada u dhexeeya madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale hogaamiyaha isbaysiga azimio la umoja one kenya raila odinga ayaa markaasi lagu wadaa in ay soo xushaan dadka u matali doona wadahadalada gaar ahaana dhanka baarlamaanka maadaama madaxweynaha uu sheegay wadahadallo oo labada xisbi ah oo ka xisbi xisbi oo dhanka baarlamaanka ay yeelan doonaan oo lagu xalin doono arrinta midda lagu xalinayana waa midda markaasi ku aadan qoritaanka saraakiisha i b c oo mucaaradku si weyn ay u diideen oo ay sheegeen inuu yahay mid hal dhinaca iyada oo dalka uu markaasi sugaya ama uu ka dhuur sugaya qaabka uu noqon doono wadahadalada ee u dhexeeya ee labada dhinac oo lagu joojinayo markaasi duudbaxyadii guud ee dalka gaar ahaana ee siyaasiyiinta isbahaysiga kenya kuwanza iyo sidoo kale kuwa azmiyo la umoja iyo labada dhinacba taageerayaashooda ayaa markaasi ama labada siyaasiyiin ee labada dhinac ayaa markaasi waxaa lagu wadaa inay soo xushaan sida uu wargeyska sheegaya dadkii matali lahaa ee ku matali lahaa wadahadalada ama kooxda wadahadalada gaar ahaana dhanka baarlamaanka hogaamiyaasha dhanka baarlamaanka sida hogaamiyaha aqlabiyadda hogaamiyaha laga tirada badan yahay iyo sidoo kale ee labada dhinac aqalka sanadka iyo aqalka baarlamaanka ayuu markaasi wargeysku sheegay iyadoo markaasi lagu wadaa in labada dhinacba ay soo xulaan afar iyo toban markaasi xubnood oo iyagu ku matali doono dhanka baarlamaanka ee guddiyada la doonayo inay ka doodaan waxyaabaha ay soo ra-isgareeyeen ama ay soo gudbiyeen ee cabashooyinka ka keeneen isbahaysiga azmiyo ayaa markaasi lasoo xili doona national hogaamiyaha markaasi aqalka baarlamaanka waa aqlabiyadda aqalka baarlamaanka imani ijunga iyo sidoo kale dhigiisa senatka ee aron jariod iyo sidoo kale hogaamiyaha lagada tirada hogaamiyaha chief wibka selvona isna iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa boni khalwaale sidaasi si lamid ah waxaa iyagana markaasi ay sheegeen inay qeyb ka noqon doonaan kuwa ku matali doona dowladda dhanka wadahadalka dhinaca dowladda sidoo kale hogaamiye ku-xigeenka aqlabiyadda aqalka sanadka ayaa isna waxa uu markaasi sheegay labadooda dhinac iyo dhigiisa aqalka baarlamaanka waxa ay markaasi ay sheegeen in ay iyagana ay qeyb ka noqon doonaan magacyada markaasi guddigaasi qeyb ka noqon doono ee wadahadalada uga qeyb noqon doon sidoo kale isbahaysiga azmiyo ayaa iyagu waxa ay doonayaan in mid ka mid ah ardaydii dhiganaya jaamacadda maseno oo markaasi laamaha ammaanku ay toogteen xilligii duwadbaxyadu ayaa waxa ay doonayaan in markaasi lala xisaabtamo sarkaalkii booliska ahaa ee ardaygaasi dilka u geystay xili uu duwadbax sameynaya waa markii wadanka ay ka dhacayeen duwadbaxyada xili shalay ay duugtiisa ka hadleen waxa ay markaasi ay sheegeen in ay qasab tahay in dowladdu ay xaqiijisa ninkii dilay in lala xisaabtamo ardaygaasi waxaa ardaygaasi oo markaasi da-diisa lagu sheegay kow iyo labaatan sano jir ayaa waxaa markaasi la dilay ama toogtay sarkaal boolis ah kaasi oo markaasi doonayay inuu kala eriyo dad dibadbaxyo dhigayay xili ay jireen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo ka dhacayay ismaamulka kisumu hogaamiyaha azmiyo raila odinga ayaa ka tacsiideeyey geeridaasi isaga oo markaasi tacsiyadiisa uu halkaasi ka akhriyey gabanaha ismaamulka kisumu professor anyang nyongo sidoo kale mid ka mid ah xaakinada dalka ayaa waxa ay markaasi dooneysaa inay tartan u gasho ay ka mid noqoto maxkamadda sare ee i c c iyada oo magaceeda lagu soo daray dadka lasoo xushay oo markaasi loo gudbin doono in ay qeyb ka noqdaan ama la interview gareeyo bogga lixaad ee wargeyska waa wargeyska the standard waxa uu ku qoray in wasaaradda maaliyadda gaar ahaana wasiirka wasaaradda maaliyadda oo doonaya ama isugu yeeray kulan si loogu xaliyo qeybsiga lacagaha ee ku aadan canshuuraha ee loo qaybiyo ismaamulada ama labada heer dowladeed ay kala qaataan wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu markaasi uu ugu yeeray in loo la imaado wadahadal labada dhinaca si loo xaliya waxyaabaha jira ee ku aadan qaabka lacagaha qeybsiga dakhliga ee dalka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale ismaamulada waxa uuna markaasi uu sheegay in uu ama arrinkan ayuu sheegay xili uu ka soo hormuuqday guddiga aqalka sanadka u qaabilsan maaliyadda iyo sidoo kale bajetka ayuu kasoo hormuuqday waxa uuna u sheegay in loo baahan yahay in labada heer dowlad ay isaga imaadaan qaabkii lacagahan ee dakhliga loo qaybsan lahaa ismaamulada ayaa doonayaan hadda dakhliga hadda ay dowladda dhexe siisay in la kordhiyo halka dowladda dhexena ay sheegayso in wakhtigan aysan suuragal noqon karin in markaasi lacagahaasi la kordhiya sidoo kale mid ka mid ah senatarada dalka ayaa dacwaddu gudbiyey maxkamadda oo uu ku doonayo in ay maxkamadda hor istaagto qorista saraakiisha guddiga i b c senatarkaasi oo lagu magacaabo okiya umtata ayaa waxa uu markaasi u gudbiyey dacwad ka dhan ah guddiga lasoo xulay ee la rabo inay iyagu soo xulaan saraakiisha ka mid noqonaya i b c ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo sharci daro ah waxa uuna markaasi sheegay ama uu uu sheegay in uu ka codsaday afhayeenka aqalka sanadka in uu ka noqdo isbedelada lagu soo jeedinaya biilkaasi waa dadkaasi loo xulay inay markaasi soo xuleen saraakiisha i b c oo labada aqal ee baarlamaanka ay markaasi mariyeen ayuu okiya mtata ka codsaday senatarka inuu ka noqdo go-aankaasi maadaama ay yihiin sharci darro sida uu hadalka u dhigay isagoo maxkamadda u gudbiyey dacwad ka dhan ah oo uu doonayo maxkamadda inay hor istaagto dacwadda u gudbiyey ayaa waxay ku soo aadaysaa okiya mtata xilli markaasi la rabo in hadda laga doodo midda ugu daran oo uu madaxweynuhuna aqbalay inay ka wada hadlaan laakiin qaab baarlamaani ah oo labada xisbi ay ga wada hadli doonaan ay tahay arrinta ku aadan qorista saraakiisha guddiga i e b c intaas ayaan ku dhaafaynaa wargeyska the standard wargeyska daily nation ayaa isna waxa uu markaasi boggiisa afraad ee wargeyska uu ku sheegay in maanta isbaayisiga azmiyo ay kulmi doonaan oo ay markaasi yeelan doonaan kulankooda guud ee parliamentary ama p g la yidhaahda ama kulanka baarlamaanka si ay markaasi oga wada hadlaan siyaasiyiintii ku matan lahay qaababkii ay ugu kulmi lahayn mr odinga oo raila odinga ayaa maanta lagu wadaa inuu shir guddoomiyo shir markaasi aan qaabkiisa laarag oo baarlamaani ah ayaa la rabaa inuu maanta guddoomiyo isagoo uu ku qaban doono kulankaasi hoteelka manzoni ee ismaamulka machakos halkaasi oo ay ka qeybgeli doonaan siyaasiyiinta ugu sarsare ee isbaaysiga azmiyo sidoo kale waxaa ka qeybgeli doona dhammaan isbaaysigaasi gabanayaashooda ama dadka siyaasiyiinta kusoo galay xisbiyada ee uu ka kooban yahay isbaaysigaasi oo hadda gabanaro ah ayaa iyagu qeyb ka noqon doona waxaa kale oo ka qeybgeli doona afhayeenada aqalka hoose ama m c speakerska ee county assemblyga ayaa iyagana markaasi ka qeybgeli doona halka sidoo kale ay ka qeybgeli doonaan hogaamiyayaasha aqlabiyadda ee ismaamulada ay iyaga ku badan yihiin iyo kuwa laga tirada badan yahay ee ismaamulada looga tirada badan yahay iyagana waa ay ka qeybgeli doonaan sida la sheegay kulankooda ee caadiga ahayn ayaa waxuu ku soo aadaa xili isbaysig azmiyo ay keliya aysan ku qanacsaneen in qaab baarlamaani keliya wax walba loo xaliyo laakiin midda looga baahan yahayna ay tahay in wixii baarlamaani u baahan oo xildhibaanada u baahan ayaga ka wada hadlaan laakiin wadahadalka kale ee guud uu markaasi noqdo wadahadal mid u eg ama la mid ah sidii kii labada kun sideedii oo dad markaasi lagu kalsoonaan kara oo madax bannaan ay markaasi dhexdhexaadna u muuqan karaan ay markaasi qeyb ka noqdaan sidoo kale wargeyska boggiisa shanaad waxa uu ku sheegayaa xildhibaanka ama xildhibaan kionjuri iyo sidoo kale muridi oo isagu hore uu ahaa gabanaha ismaamulka nyandarua ayaa hadda laga rabaa ama doonaya ama iyagana kusoo biray isbeddelka la rabo in lagu sameeyo dastuurka waxa ayna hadda iyaguna sheegeen inay u baahan yihiin in isbeddelkaasi lagu sameeyo dastuurka waa hogaamiyaha xisbiga la yidhaahda the service party ama t s p mwangi kinjuri iyo sidoo kale aan yidhaahde gabanihii hore ismaamulka laikipia ndiriti muridi ayaa iyagu waxa ay soo ay soo markaasi kusoo biireen dadaalka hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga uu ku doonaya in isbeddel lagu sameeyo dastuurka mr kinjuri waxa uu markaasi iyo sidoo kale gabanihii hore ee ismaamulka laikipia haddana mr kinjuri waa xildhibaanka markaasi ee bariga laikipia waxa ay doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan la xulo guddiga xildhibaanada ah ee ka wada hadli doona arrimahan kuwaasi oo markaasi aysan keliya ka hadlaynin waxyaabaha ay soo jeedeen ama ay tabanayeen ama tabashooyinka isbaysiga mucaaradka balse sidoo kale la ballaariyo kulankaasi iyo waxyaabaha looga laga hadlayo iyo shaqooyinka guddiyadaasi lasoo xili doono shaqooyinkooda la ballaariyo oo aysan ku ekeenin ay leeyihiin mid u dhexeeya madaxweynaha raila odinga keliya laakiin guddiyada labada dhinac ay soo xili doonaan la ballaariyo shaqooyinka iyo waxa dooda ay qaban doonaanna markaasi la ballaariyo oo la eego laguna soo dara qayb ka mid ah dastuurka in wax laga bedel ee hogaamiyaha xisbiga the service party waxa uu markaasi isagu uu ka mid yahay xisbigiisa uu coalition ama xiriir uu la leeyahay ee markaasi isbaysiga uu hogaamiyo madaxweyne william ruuto waxa uuna uu leeyahay xildhibaanka bariga laikipia sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga the surface party waxa uu sheegaya inuu isagu safka hore ka geli doono isbeddelka ama in isbeddel lagu sameeyo dastuurka si markaasi aysan u noqonin waxa uu leeyahay micno ma keenaysa qofka markaasi in aan keligay noqdo iyo in aan helo dad taageersan oo igu taageersan isbeddelkaasi waxa uu leeyahay waxaan u geli doonaa dadaal dheer sidoo kale bogga lixaad ee wargeyska waxaa markaasi uu ku qoray garoomo ay la sheegay in la dhisi doono balse aanan weligood la dhisin oo xilligii ololaha labada kun toddobiyo tobankii ay markaasi dowladda ama maamulkii xilligaasi ee jubilee ay sheegeen inay ka dhisi doonaan laakiin ay sida uu markaasi uu sheegay wargeyska uu qoraayo aanan weli la dhisin bishii juun labada kun toddobiyo tobankii madaxweynihii xilligaasi uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa oo hadda ah madaxweynaha dalka waxa ay markaasi sheegeen in ayama ololahoodii doorashada ayaa waxay ku sheegeen oo ay ku doonayeen xilligoodii labaad in xafiiska mar kale ay kusoo laabtaan waxa ayna sheegeen xilligaasi in ay soo qaban doonaan waxqabad wanaagsan gaar ahaana afartan iyo toddobada ismaamul ay ka dhisi doonaan garoomo laakiin aanan markaasi la helin waxaana jira dad qandaraasyo ku guuleystay si garoomadaasi ay u dhisaan laakiin oo intooda badan aanan la dhisin garoomadaasi lacagtooda waa markaasi la wada bixiyey dhammaan tusaale oo kale garoonka lagu magacaabo karatu stadium ee ismaamulka kiambu sidoo kale isna weli lama dhammaystirin oo weli waa uu dhammaystiran water stadium ayaa ka mid ah ismaamulka makweyne marsabit stadium ayaa ka mid ah oo iyagoo dhammaan qandaraasyadooda la qaatay laakiin weli aanan waxba laga qabanin sagaal markaasi lix sane kadib aanan waxba laga qabanin intaasi ayaan ku dhaafaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay markaasi qoreen laba dhegeysta ama saddex dhegeysta ayaan fursad u siinay si markaasi ay noola wadaagaan hadalhaynta saaka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan hallo star f m allo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhowo walaal waan dhubaya walaal subax wanaagsan
wanaagsan oo wacan walaal
ilaahay mahadle intaan unu nabadaan kuwaa berisanay haye idaacadda laakiin naga maqan shalay lix saasaa inooga tagtay ha ha
way naga maqan tahay qurumayleedad waxa sii cilad ma ogolahay aada baad u mahadsan tahay walaal marka waa la fiicaynan taas waa yuusuf bakar hata waan u sheegay marka waxaan rabay khabar mee gaarsiiye kulli hadee ma ogi laakiin way way maqan tahay marka alxamdulilah walaal sidee looga waabariistay meesha aadad ku sugan tahay ya sidee looga waabariistay halkaad ku sugan tahay adiga haddaan ku sugaya masalaani dhib ma jiro intaan hadda ogno oon la hadalnay wax dhibaato e weli ma ana maqli alxamdulilah ilaahay mahadle waa iska barwaaqaysayna haye roobka ka waran marka roob barwaaqo way inkasta waa masalan roob zaa'id mara laakiin meelaha kale aad buu u dhacay hareeraha anaga iyada nafteed ma hadda jilaalki ma oho waxoogu ku dhacay laakiin roob weyn ma leh aad baad marka waa la umahadsan qaboobeyna alxamdulilah oo ilaahay baa mahadle adiga oo hadda wixii kuleelki waa laga baxo oo meelaha kore u darnaya waraha waa ka biyoobeen aad buu u mahadsan yahay maxamuud daahir dhaqane hallo star f m
hello salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
walaalkii subax wanaagsan aan ku leeyahay kmb s g waay dalka etoobiya ku suganahay wanaagsan oo wacan walaal waan ku salaamaya halkaan ku suganahay jooga aad buu u degan yahay si wanaagsan ayaa lagu waabariistay wax hadalhayaano jira malahan hadalhayntayn waxaa waaye dee ilaa xalay idaacadda saayirfuma qadka xaggayna way ka maqan tahay waa xagga etoobiya mea
haa aad baad u mahadsan tahay walaal dhegeystaha kale hallo star f m
alo alo soo dhowo walaal subax wanaagsan wa- waan dhowahay amshabax saangurigood haye
walaal waxaan ku leeyahay annagu waa rafaadnay oo shalay say inooga tagtay idaacadda way naga maqan tahay ma garatay hadda marka seen ugu maqashaa walaal
waan iska soo galay oo xilligii inay awyaal joogeen oo maasaay subaxa waagberiga iswereysanaye oo la isberilinayee haye marka sidaa ku waabariisatay saaka nabad baan ku waagberisanay ilaa murug baa la baryo gelin ba xalay haddaaban dhegeysaninba tartankii oon waayey oo hadda liga qaban waayo weliba xalay telefoonka haye
marka dhibkaas zaa'id baan qabnayo walaal maxaan doonayaa inaad soo fasaxdaan xagganaga aad soo egtaan aad baad u mahadsan tahay walaal dhegeystaha kale ee qadka ku jira subax wanaagsan walaal sida loo waabariistay meesha aad ku sugan tahay hello star f m star f m hello hagaagmahayo dhegeystahaasi ee guud ahaan intaas ayaan ku dhaafaynaa qeybta ee koowaad ee wargeysyada iyo sidoo kale xubintii arooryo suuban ama subax wanaagsan waad ku mahadsantihiin dhegeysigiin ha iska bedelina muujada aad naga dhegaysanaysaan barnaamijka hogaankista qeybihiisa kale ayaan gudageli doonaa dhegeystayaal inaga oo maanta diradda ku saarayna arrimaha qoyska iyo sida markaasi inta badan xilligan hadda bisha barakeysanee ramadaan goobaha diiniga ee dugsiyada qur-aanka madaarista oo ay markaasi xiran yihiin oo keliya waxaa furan goobaha maadiga ee iskuullada maadiga ayaa furan waxaana markaasi isweydiinaynaa oo maanta aan ku qaada dhigi doona sida waalidiinta ay caruurtooda ay ugula dadaali karaan gaar ahaan xilligan dhanka diiniga ay xiran yihiin sida markaasi qur-aankii ardayda ama ilmaha ay usii wadi karaan xagga madaarista ee madrasada kutubadii sida ay usii akhrisan karaan waalidkana uu ugula dadaali karo maadaama dugsiyadii iyo madarasooyinkii ay xiran yihiin meel kastaad joogtaan subax wanaagsan oo wacanayaan hawadeedinka leenahay ramadaan mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina waxaan sida hore idinkugu sheegay barnaamijka diradda ku saaraynaa dhegeystayaal sida markaasi waalidiinta gaar ahaana aabooyinka ay xilligan bisha barakaysan ee ramadaan lagu guda jira caruurtooda ay markaasi ugu dadaali karaa sidii uu kusii wadan lahaa cashiradiisa ka baaqanaya ee dhanka diiniga maadaama goobaha diiniga ay xiran yihiin ama xarumaha waxbarasho ee diiniga sida madaarista iyo dugsiyada ay xiran yihiin marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa keliya oo furan hadda waa dugsiyada maadiga keli ayaa furan oo ilmuhu marka ay kasoo noqdaan haddii waqtiga hore inta aanan soonka ahayn ama ramadaanan lagu guda jirin ilmaha dugsiyada maadiga waxay kasoo bixi jireen tobanka sac oo kale laakiin hadda xilli hore ayay kasoo baxaan lixdii sac oo markaasi ay kasoo baxaan goobaha diiniga aanirada goobaha maadiga kadibna ilan goobihii diiniga waa uu xiran yahay ardaydii ilmihii cidda ayay kugu soo noqdaan oo guriga ay joogaan sidaas darteed siduu marka aabbaha ama hooyada midku doonaba gaar ahaana aabbaha ila inay hooyooyinka waxaa laga yaabaa inay ku mashquulsan yihiin afurkarin iyo waxyaabo noocaasi ooba aysan waqti u helayninba in canugii ay dhahdo kitaabkii soo qaado akhriso oo xagga fadhiiso osaasiyaal warya kuwii madarasada aaba iyo waxyaabahaasi inaysan dhihin ayaa dhici kartaa laakiin hadda diradda marka waxaan saaraynaa aabuhu ilan waxaa laga yaabaa duhurkii inuu soo rabaxo uu shaqadii kasoo noqdo uu hergelo tobanka saac uu markaasi si buuxdo oo si dhammaystiran uu cidda u joogo ama xaafadda uu joogo sida marka ilaa inta afurka laga gaarayo uu markaasi u dhihi karaa ilmihii soo qaata kitaabkii qur-aanka cashiradii intay idiin marayeen haye akhriya kuwii aad soo dhaafteen akhriya oo xifdiya kuwii madarasada aaway kitaabihii xadiidka aaway fiqiga aaway siirada aaway waxyaabaha noocaasi sida uu dhihi karo ayaan markaasi isweydiinaynaa sida uu uga qayb qaadan karo arrintan maadaama goobaha markaasi maadiga keliya ay furan yihiin goobaha diiniguna ay markaasi xiran yihiin marka hore waxaa laga yaabaa in ilmuhu ama ardaydu marka ay cidda kusoo noqdaan oo goobaha maadiga kasoo dareeraan inay usii rabixi jireen goobaha diiniga oo ama madrasada uu aadahay casirkii ama hadduusan madraso dhiganinna uu aadayo dugsiga si cashirkiisa kale ee qur-aanka ee dhanka diiniga uu usii wato laakiin hadda maadaama bil barakaysan ee bishii cibaadada lagu jiro waxaa inta badan ee xiran ama la xiraa goobaha diiniga mararka qaarkood ama goobaha qaarkood waxaa laga yaabaa in aanan la xirin oo ilaa shan iyo tobanka ugu hore ay furnaadaan qaarkood labaatanka ugu hore inay furnaadaan oo tobanka dambe keliya la xira amaba qaarkood aan la xirin ama qaarkoodba aanan markaasi la furinba bisha ramadaan markay soo dhowdahay sida loo xir la isku imaado ilaa markaasi bisha ay ka dhammaato oo maalinka la soo ciido laba beri kabacdi lasoo nasta kadib markaasi la furo goobahaasi sidaas darteed sida marka waalidiintu ay qeyb uga noqon karaan oo ilmahooda ay ugula dadaali karaan oo markaasi ay ku dadaalsiin karaan ilaanay inta uu xiran yahay waxaa dhici kartaa ilmuhu maadaama iska dhalinyaro layahay oo iska yaryihiin qaarkood laga yaabaa xitaa inuusan caqli buuxa lahayn oo laakiin uu weyn yahay waxaa dhici kartaa inuusanba kusii dadaalin cashiradii oo intay uu soo dhaafay oo hore uu u aqaano xitaa uu sii iloobo iska dhaaf inuu markaasi bal sii babarto inta uusan gaarin xoogaa uu sii akhrista iska dhaafay waxaaba dhici karta in intii uu soo dhaafay inuu markaasi siday tahay meesha ugu ilow sidaas darteed waxaa loo baahan yahay marka in laga warhaayo oo dadkii awooda in markaasi sheekh oo kale ama ay u qaban karaan qof xaafidul qur-aan ah oo bal cashirada usii bada si aysan usii hilmaamin kuwaase uusan gaarin uu usii akhriya si hadhowta dugsiga marka uu taga isaga ooba kubi xitaa uusan gaarin si aqaana uu dugsiga u tago oo hadhowna ay ka saaciideyn karta in markaasi dugsiga markii la furo oo uu ku noqdo in isagoo xitaa suurada weli uusan gaarin aqaane bartay hadduu dugsiga ku noqdo in cashirka mar kale si uu haraka ka baxo suuraddii haraka dhammee uu sidaasiba haraka haraka uu kugu bogo ayay markaasi kuu noqon kartaa waana faa'iido markaas usii dheer inta markaasi aanan awoodin inay ay markaasi qof ay u qabato si cidda uu cashirka ugu sii qaata aanan awoodin iyagana waxay awoodaan inay markaasi ay kitaabkii uu soo qaada dhahaan halkan ku akrisa dhahaan cashiradii hore aad soo dhaaftay muraajace dhahaan ama haddii isaga uu qoraankii garanayo oo uu markaasi xitaa uusan xifdisanin laakiin kitaabka uu ka dhegeysan karo oo cunugiisa ka dhegeysta oo uu la socdo oo u yidhaahda cashiradii dambe ee aad soo dhaaftay adiga kuwii aad soo dhaaftay bal xifdi oo inta dugsiga uu xiran yahay kuwan xifdi hadhow marka marka aad xifdinaysa si ay kuugu fududaad iyadana waa faa'iido meeshaasi ku jirta marka waxaan isweydiinaynaa sida aabbaha ama waalidka guud si guud haddii aan u dhigno waalidka uu markaasi qayb uga noqon kara xiliyadan goobaha diinta ama dugsiyada diinta ee markaasi diiniga ay xiran yihiin sida madarasadii dugsi qur-aankii ay xiran yihiin sida waalidka uu markaasi qayb uga noqon kara bal ilmihiisa in dhankii diiniga cashiradii u socday maadaama hakad uu yahay bal inta ay soo dhaafeen inay xifdiyaan haddii madarasada ay tahayna cashiradii u qornaa ay kitaabihii inuu sii xifdiya si markaasi hadhow dambe isna ay u anfacdo ayaan markaas isweydiinaynaa dhegeystayaal barnaamijka waxaa kuu soo saaray anigoo anur maxamedba hadba waxaan kusoo qaadanaa arrimaha ama qoyska waxaan hadba kusoo qaadanaa wax markaasi taabanaya ramadaanka iyo qoyska ayaan kusoo qaadanaa qodob aan markaasi mar walba oga dhiganaa inagoo maantana diradda ku saarayna ramadaanka ayaa lagu jiraa goobihii diintana way xiran yihiin markaasi oo dugsiyadii sida la wada ogyahay gobolka waqooyi bari inta badan dugsiyada xilliyada ramadaanka waa la xiraa dugsiyada oo ma furna keliya waxaa furan goobaha maadiga ayaa markaasi haddii uu ku soo aado iyadoo furan uu sii furnaada mararka qaarkoodna waxaa dhici kartaa in wakhtigaasi oo la xiraa oo inta badan uu ku soo aaday iyadoo furan sidaas darteed maadaama goobihii diiniga ay furan yihiin ilmihii marka ay kasoo noqdaan goobaha maadiga oo xilligan hadda ramadaanka maadiga xitaa wakhti hore ayaa ilmaha lasoo siidaa gobolka waqooyi beri sidaan wada ognahay oo waxaa laga yaabaa lix sac siday usoo dareeraan inaysan ku noqonin ilaa beri sidaas darteed lix sac haddii uu soo noqdo ilmaha dhammaan cid ayay kusoo noqonayin markii uu soo tukadana kadib waxaa laga yaaba inuu ciddu kusoo noqdo duhurkii la hergela oo u saxdo hooyada iyadu ma hergesho oo jikada ayay sii gelaysaa si afuurkii wax usii diyaariso marka iyada waxaa dhici kartaa inay mashquul tahay oo xitaa ay wakhti u helaynin inay dhahdo bal kitaabkii soo qaado oo jikada ay ku jirta xitaa haddii soo qaado ay dhahdana inuu soo qaataa dhici karta laakiin uu akhrin markay soo baxdana uu iska dhiga wax akhrinaa marka ay jikada kusii jirtana uu kitaabkii halkaas iska dhiga ciyaar kale iska wad ama aayarka wax akhrina inuu iska dhiga kadibna uu halkaasi dhuunto uu iska taga laakiin aabbaha markuu joogo ilan bannaanku ayuu fadhiyaa waxa uu markaasi tusaale wanaagsan u noqon karaa ilmihiisa haddii isaga laftigiisa uu kitaabkii qur-aanka soo qaata uu meesha lasoo fadhiista oo u yidhaahdo waan akhrisani ayagana uu u yeero uu yidhahdo kitaabkii soo qaata casharadiinii suuradihii aad soo dhaafteen ku celceliya oo xifdiya anna waa idinka dhegeysanay haddii uu dhaha ayagana waxaa laga yaabaa inay dadaal fiican ku bixiyaan oo ay markaasi ku dawdaydaan oo ay xitaa ay layaab ku noqotay in aabahood uu leeyahay waan idinka dhegeysanaya ana casharan akhrisani idinkana akhriya ay noqoto waxay iyagana ku farxaan oo ay ku dawdaydaan oo hadhowna ay dhaqan u noqoto iyagana mar walba ay cidda joogaan beddelkii ay ciyaar ku mashquul lahayn in kitaabka qur-aanka iyo wixii kale ay soo qaataan oo sida kuwa madaarista oo kale ay soo qaataan oo ay markaasi akhristaan haddii aan soo qabto qadar adeega barnaamijka qaybta ka ah dadka dadka khiyaameeya ayaa la yimaada habab cusub oo ay dadka kenyaanka ah maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ku wataa telefoonka qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta mobilka halka tuugadu ay doonaan inay lacagtan xadaan haddaba dhegeyste dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan oo ay iskaga kaadhigaan safaricom bengi iskaga kaadhigayin dad atiqa ka dalbatay iskaga kaadhigayin saraakiisha dowladda iskaga kaadhigayin macallimiina isaga kaadhigayin maamulayaasha isaga kaadhigayin iyo wixii lamid a sidaas darteed dhegeyste safaricom waxay ku leedahay had iyo jeer garabkaaga ayaan taagannahay waxayna doonaysaa inay adiga kaa caawiso waxyaabaha iyo dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka khiyaameeya haddaba safaricom waxay ku leedahay nambarka saddex saddex saddex waa tree tree tree nambarkaasi oo lagu gudbiyo cabashooyinka iyo warbixinada dadkaasi ee ku doonaya inay ku khiyaameeyaan ayaa lagu gudbiyaa nambarkan ay safaricom ku leedahay waa lagu hagaajiyey waana la cusboonaysiiyey ee farintaada kusoo dir wixii adig ku dhiba dhan halkaas kusoo dir ayay ku leedahay ee tuugadaasi iskaga kaa dhigi kar waxaa kaloo ay safaricom ku leedahay iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax walba aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah ileenay hubsayna halbaa la siistaa dhegayste haddaadan aqoon u lahayn weydii dadka kaa aqoon roon adiga haddaba waa kan waxyaabaha khaldami kara haddii leenkaada si been abuur ah loogu diiwaangeliyey macluumaadkaaga waa leen aan idhaahda dhegaysta leen ayaa si been abuur ah macluumaadkaaga loogu diiwaangeliyay macnaha macluumaadkaada waxaan ula jeedaa hadda markii qofka uu leen soo furanayo waxa uu markaasi laga rabaa in uu meesha la tagay kibando ama i d-ga uu gehe sabar laga qaada kadibna loogu diiwaangeliya mararka qaarkood tuugadan marka iyagoo si farsamaysan oo xeelada isticmaalaya ay waxa ay sameeyaan i d-gaaga ay leen ku diiwaangeliyaan si ay ugu diiwaangeliyaanna ma garanaysid laakiin maadaama tuugo ay yihiin oo si xeeladaysana kibandhadaada ay leen kusoo furtaan kadib markay kusoo furtaan daday ka handadaan hadday rabaan daday lacaga kaga dhacaan waxaa kaloo ay sameeyaan inay lacag ku qaadaan oo markaasi lacag ay ku qaadaan oo lacagaha safaricom adeegyada ay bixisa sida mshwari fulisa oo kale inay ku qaadaan ama lacaga kale waxaa jira shirkado kale oo amaha bixiyo oo markaasi oo online ah oo lasoo dejista oo qofku ka dalban kara kadibna in shirkadahaasina uu lacago badan uu ka dalbado oo kadibna leenka uu sidaas ku tuuro laakiin leenka waxa ku diiwaangashanna uu yahay macluumaadkaaga hadhowna qofka la qabsanaya aad adigu tahay marka safaricom waxay ku leedahay lambarkana la hagaajiyey haddii aad aragto in lagu soo wacayo lagu leeyahay oo la iskaga kaa dhigaya safaricom mararka qaarkood safaricom ay iskaga kaa dhigayeen oona beena dhegaysta markaad waxaasoo kale aragto ku gudbi saddex saddex saddex ayaad ku gudbinaysaa nambarkaasaad qabanaysaa meeshaad gelini saddex saddexdanaad ku qoraysaa waadna diraysaa si s m s ahaan ah macnaha markaad s m s dir rabta sooma qortid qofka diray iyo qofka loo diray marka adaa diraysaa qofkaa u diraysana waa saddex saddex saddex saddex saddex ayaad ku diraysaa kadib macluumaadkii sidaasay ku helaysaa safaricom waxay ku leedahay oon kuu cusboonaysiine iska ilaali dadkan waxaa kaloo ay safaricom ku leedahay dadkan waxay iskaga kaa dhigi karaan mararka qaarkood intay kusoo wacaan ay iskaga kaa dhigayan safaricom waa dowladda oo kale saraakiil dowlad isaga kaa dhigayan macalimiin ay isaga kaa dhigayan waxyaaba noocaasi ay isaga kaa dhigayan mararka qaarkood leenkaaga ayaa laga yaabaa inayba bedelaan say ku bedeleenna garan maysid haddii waxyaabahaas aad dareenta safaricom wac safaricom waxay ku leedahay dhegayste haddii anaga aan ku soo wacayno marnaba kuma weydiinayno macluumaadkaaga wax la xiriira embesagaaga magacaaga kibandhahaada waxyaaba noocaas safaricom kuma weydiinaysa haddii ay kusoo wacdo mana kuu soo wacaysa waxyaaba embesa waxaasi la xiriira dhegayste safaricom wax kaley kuu soo wici kartaa hadday kusoo wacdana kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsiga eh kuma weydiinaysa lacag meeqa kugu jirta lacagta intaa miya waxyaabaha kuma weydiinaysa haddii ay dhacdo safaricom in waxyaaba noocaas oo kale kaa qaldameen la raba in adi lagala hadlo safaricom telefoonka kuguma weydiisay way ku soo wacaysaa waxay ku leedahay xarunta kugu dhow ee safaricom tag si waxyaabahaasi loo xaqiijiya markaad tagta si foolkafool ah ayaa wixii lagu weydiiya adna uga jawaabaysaa laguna xalinaya laakiin intay ku soo wacdo lacagta halkaa ku dhufo halkaasi dir sidaas yeel kuma dhehaysa sidoo kale dadkan waxay isaga kaa dhigi karaan dhegayste inay sms kuusoo diraan ay isaga kaa dhigi karaan in markaasi wiilkaaga uu xanuunsanya oo kale in isaga kaa dhigi karaan qof deen kugu lahaa oo kale oo deen kaa sugaaya isaga kaa dhigi karaan mararka qaarkood waxaa isku soo hagaagi karta adigoo oo shalay oo kale uu kusoo wacay qof deen kugu lahaa oo uu ku dhahay walaalow lacagta aan kugu lahaa iisoo dir kadibna adiga aad tiri beri ayaan kuusoo diri beridii markii la gaara ilaahay amarkii iyo tuugadan oo s m s kuu soo qortay oo ku leh walaal nambarkayga waa uu hallaabay lacagtii kan iguu soo diray adiga marka maana hubsanin un waxaa u qaadatay ilaynay xalay oo kale ama shalay waxaad heshiiseen yar lacag kugulaha ama qof deen kugulaha oo aad tira deentaada walaalow beri ayaan kuu soo diri waagii markuu beriyey wakhti dambe ayaa laga yaaba in masajkan uu kuu soo dhacay adiga masajka markaa aragta waxaa laga yaaba inaa isdhah alla kii lacagta kugu lahaa uu kugu sugayo markiiba nambarkii uu lagu dhahay lacagta kusoo dir umbaad qaada lacagtaa ku diri xoogaa ka bacdi ama maanta markii uu dhammaado beri la gaaray ayaa laga yaaba qofkii inuu kugu soo celiyo ku dhah walaa lacagta aad tiri beriyaan soo diri ilaa hadda kaama hayey maxaa wacay oo maxaa kugu dhacay inuu ku dhah kadibna aad tira waan soo diray lacagta oo goormaad soo dirta waqtigaa waqtiga yaa ku soo dirt nambarkaa nambarka war ani miihi war fiiri haddii la fiiriyo waxaa lacagtaa ku dirtay tuuggii ayuu ahaa tuugga marka sidaas oo kale uu kuu qeyna marka safaricom waxay ku leedahay wax noocaasi markaad aragto oo number nooca uu kuu soo qora numberka saddex saddex kusoo gudbi oo dir ama haddii kale wax kale haddii aad ka shakisa waxaad wici kartaa dhegeyste oo aad kala hadli kartaa safaricom one hundred ayaa wici kartaa dhegeyste oo safaricom waxay ku leedahay one hundred ama two hundred soo wax si dadkaasi wax looga qabta dhagaha fur dhegeyste oo ku xisaabtam intii lagu soo baca yaanan lagugu dafin dhegeyste safaricom marnamo kuma weydiinayso ee piinkaaga iyo noocaasi kuma weydiinaysa dhegeyste lacagna kuma weydiinaysa lacagta empesa aad kugu jirtana safaricom way og tahay intay tahe adig kuma weydiinayso inta kugu jirta dhegeysta haddii ay dhacdo in lagu weydiina waa mar adiga aad wacday oo aad u baahan tahay isbedel in la sameeyo isbedelada qaarkoodna waxaa laga yaaba in telefon aan lagu sameyn oo adi aad tagto oo meesha aidigaada aad la tagto lagu hagaajiye laakiin laguma weydiinaya marka safaricom waxay ku leedahay si kastay ahaata annaga marnamo kuma weydiinayno macluumaadkaaga shaqsiga wax ku saabsan haddii aad aragto qofku soo wacay oo safaricom iska dhigaya waxyaabahaas ku weydiina waa been abuur iska ilaali waxay ku leedahay safaricom taxadar lahaa qof la khiyaameeyey ha noqonin dhegeyste ee sidaasi ogow adeega kale dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kuwa fur k f c jumooyika dhegeyste maxaad sugaysaa k f c jumooyika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo lagugu talagalay adiga dhegeyste dadka afurka jaamka ku jira oo kale ama kuwa howlo kale ku mashquulsan hawalwelin oo goobtaada aad joogto ayaa dhegeysta k f c lagugu keenayaa waa digaagteeda haddaba k f c mar haddaad digaagteeda goosato dhegeyste waxaan kuu xaqiijini inaad fartaada leefleefi oo mar walba aad raadinayso digaagta k f c dhegeystow waa xalaal waana la hagaajiyey dhegeyste oo waana lagaa xaqiijiyey haddii afuraadka dhegeysta waddada kugu qabtay adoo waddo saaran shaqo ku jirto amaba aad doonayso qooskaaga aad rabto inaad ka soo farxiso dhegeyste oo almahaaga xaaskaaga ama walaalaha oo kale aad rabto inaad meelgeyso ood ka farxiso k f c u dalab dhegeyste oo qoyskaaga gee dalba k f c jumuika xitaa adigoo aanan wadin gurigaaga jooga ee dhegeysta ka dalbanaysaa waxaadna leedahay meeshaas iyo meeshaasaan joogaa intaasi intaasoo nooca hala ii keena ayaad leedahay dhegeyste k f c jumuika ayaadna ka helaysaa waxayna rabtaa inay kaa farxiso ee dalba dhegeyste k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan marnaba aanan laga fuqi karin dhegeyste sidaasi oo kale dhegeyste k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood eed heli dhegeysta macnaha toddoba qaybood waxaan ula jeedaa toddoba garab oo digaag ah iyo jibsiga qoyska ayaad helaysaa sidoo kale sagaal qaybood ayaad helaysaa oo ah sagaal garabka digaaga ah iyo sagaal iyo aan idhaha sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo kuula socda oo markaasi aanan wax lacagga lagaa qaadaynin ayaad helaysaa toddobada garabka waxaad ku helaysaa dhegeyste kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya sagaalka garabna waxaad ku helaysaa laba kun shan boqol iyo konton oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c halingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaada iyo goobtaada shaqo ayaa lagugu keeni dalabkaaga dhiibo adigoo wacaaya eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo laba shan boqol soddon iyo laba waxaad wacaysaa eber toddobo labo labo markaad qorto kadib shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo laba ayaad dhegeystay aad qoraysaa ee ka faa'iidayso dhegeyste ma la socotaa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd muddo afartan sano ah dad badan malaayiin qof oo ku dhowaad hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda ka barakacay isagaa cararay iyaga oo raadinaya hoy iyo sidoo kale biyo cunto abaartu waxay zaa'id ugu dhufatay gaar ahaan gudaha dalkani iyo etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga iyo u n h r ayaa ku sugan goob weliba ama goobo kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u gaarsiiyaan ama u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameynaya geeska afrika balse ogow dhegeysta u n h r waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka u n h r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado jawaabta abaarta dhegeysta mala socotaa in dhibcahaaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska abaartu ay saamaysay u n h r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta abaartan ayaa daran ayaa waxay aad u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabiisay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobaya biyo baad iyo sidoo kale cunto dhegayste waad caawin kartaa qoysaska abaartu ay saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaaga bonga pointka ee safaricom sidee ku caawin kartaa dhegayste ama ugu caawin kartaa dhibcaaga bonga point waxaad tegaysaa oo aad qoraysaa star one twenty six hash ayaad qoraysaa dhegayste kadibna waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadibna waxaad kasii tegaysaa paybill paybillka dhegayste waxaad gelinaysaa business numberka markuu kuu soo baxa waxaad gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight waa thirty two ninety three seventy eight ayaad gelinaysaa kadibna dhegayste waxaad markaasi aad gelinaysaa account number star f m kadibna cadadka bonga pointka aad rabta inaad dirta ayaad gelinaysaa kadibna binkaaga sidaasaad ku dirta sidoo kale dhibcaha haddii bonga pointka ay kugu jirin dhegaystow lacagaad kaga qayb qaadani kartaa iyadana lacagta paybill ayay tegaysaa baybillkana waxaad gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight account number star f m lacagta intaad rabta aad qoraysaa kadibna dhegeysta waad u diraysaa maantaba ka qayb qaada dhegeysta barnaamijkaasi fadlan dhegeystow waxaan ku leeyahay dhibcahaaga ku deeq dadka ay abaartu saamaysay hay-adda unityer waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob walba ilaa boqol soddon iyo toddoba dalna ay markaasi ka howlgashaa hoggaan kasta arrimaha qoyska ayaan ku guda jirnaa ramadaan mubaarak waxaana dhegeystayaal sidaa hore idinkugu sheegay diiradda ku saaraynaa xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo dugsiyada diiniga ay markaasi xiran yihiin waalidiinta kaalin noocay ay ka qaadan karaan ilmuhu inay sii wataan cashiradooda ee dugsiyada diiniga ee u xiran cashiradooda sida ay usii wadan karaan amaba intii ay soo dhaafeen sidii aysan u ilowin oo ay ku xifdin karaan dadaalka uu gelin karo kaalinta waalidka uu ka qaadan karo ayaan dhegeystayaal diiradda ku saarayna waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina aan soo qabto mid ka mid a adeegyada barnaamijka shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa xil walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambeysa usoo saartaa waxyaaba aad u wanaagsan shirkadda safaricom ayaa macaamiisheeda xitaa garab siisaa xiliyada aadka u adag dhegeysta shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunuki waa ka faa'idaysa oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar walba markaad koobkaada qaxwada qac ka siiso canjeerada iyo macsarada dhab isku siiso kuna soo qabso teleefoonkaaga gacanta oo garaac xidig afar afar afar xidig afar afar afar afar gees adigaaba u riyaaqi doona dhegeysta waxyaabaha halkaasi kuu yeela oo ay safaricom kugu talgashay halkaasi maxaa kuu yeela dhegeyste halkaasi waxaa kuu yeela dhegeysta tunukiba tunukiba horta dhegeysta waa kaarkaad gashanaysaa kaarkaaga markaad gashato ayaad sarifanaysaa markaad sarifato ilaa saqda dhexe ayuuna ku hayna dhegeysta oo safaricom waxay ku leedahay kaarka markaad geliso ayaad ka faa'idaysan kartaa dhegeysta adeega tunukiba ku biir markaad sarifato ilaa saqda dhexe ayuu dhegeysta ku hayni dadkaad rabtana waad wici kartaa reerka asxaabta xoolaha beerta waxaasoo dhan waad kula soconaysaa dhegeyste waxaad sugaysaa dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh maantaba garaac xidig afar afar afar afar gees ama booqo applicathonka my safaricom ab dhegeyste adigaaba uriyaaqi doone iminka soo qabsa teleefoonkaaga dhegeysta oo garaac xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso waxa ay shirkadda kugu talagashay ee tunukiwa oo halkaasi kuu yeelo markaad garaacdo dhegeyste waxaad kadib ku dhufanaysaa minute deals waxaadna helaysaa labaatan daqiiqo aad ku helayso labaatan shilin ilaa saqda dhexe konton daqiiqo ayaa waxaad ku helayso konton shilin ilaa saqda dhexe waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeyste in markaasi aad halkaas ka helayso dhaato aad u cajiib ah one g b ayaad waxaa ku helaysaa keliya labaatan shilin dhegeysta waxayna ku haynaysaa ilaa hal saacadood waxaa intaasi kuu dheer dhegeysta daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta ogsoono dhegeysta daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa islamarka aad iibsato ee ha hilmaamin oo la jaanqaad dhegeysta daqiiqadaha oo la soco bulshada soomaalida waa kuwa hadla inta badan waxaana waana bulsho ay qoriddu ku yar tahay marka dhegeysta safaricom ayaa fursad ku siinaysa oo ku leedahay maadaama qoridda ay kugu yar tahay hadalkan aad u badan tahay tunukiba ka faa'idaysa ayay ku leedahay dhegeyste oo kaarkaaga gisha kadibna sarifa ilaa saqda dhexe dhegeysta aad ku hadashid ilaa inta laga gaaraya kaarkaaga ayaa kuu socona dhegeysta ee aad sarifatay inta kugu hartana wax kaa taabanaysa malaha meesha kugu jira aayarkoo iibso tunukiba oo sidaad u sheekaysanaysaanba kala dharga adiga iyo qoyskaaga iyo heladaada adiga iyo saaxiibada adiga iyo jecelkaaga adiga iyo xaaskaaga adiga iyo walaalaha adiga iyo qaraabadaada adiga iyo dadka kuu shaqaynaya adiga iyo dadka kuula jiro xoolahaaga dhammaan kala dharga ayay ku leedahay safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo farin gaaban oo badan u dira asxaabtaada heladaada qoyskaaga si aad farxadda ula qaybsatid haddii aad kala fogtihiin soomaalidu waa bulsho afka wax isugu gudbiso marka loo barbar dhigo qoraalka oo waxaan jecel lahay inaan meel isugu nimaanno ama telefoon ku wada hadalno wakhti badan la sheekaysto oo la qoslo safaricom ayaa dhegaysta fursaddaasi ku siisay oo waxay ku leedahay subaxi markuu waaga kuu bariyo wax kale intaadan qabanin telefoonkaaga soo qaado iibso tunukiba ilaa caawa saqda dhexe beri haddana waaga markuu ku baryo sidaa oo kale sidee marka ku iibsan karta tunukiba dhegayste waxaad ku dhufanaysaa star four four four hash waa star iyo saddex afar ayaad ku dhufanaysaa kadibna hash si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaas kugu talgashay maantaba dhegaysta garaac xidig afar afar afar afar gees adigaa u riyaaqi doona adeega tunukiba oo ay safaricom kugu talgashay maantaba ka faa'iidaysa dhegeysta suuxii waaga markuu kuu bariyo iibso tunukiba oo dhaqan ha kuu noqoto ayay dhegeystow safaricom ku leedahay ee maantaba ka faa'iidayso dhegeysta geeska africa dhegeyste waxaa ka jirta abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkii labada kun labaiy labaatankii hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hooy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n t r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka ay abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska africa balse u n t r waxay la daala dhacayaan baahida badan ee dadka sidaas darteed u n t r waxay kaashitay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa in dhibcahaaga bonga pointka aad ku caawin karto qoysaska ay abaartu saamaysay u n t r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato dhegeyste abaarta daran ee waxay aad u saamaysay nolosha carruurta dadka qaar bay abaartu waxa ay ka baabiisay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxaana dadkaasi a ku qasabtay dhegeysta abaartu ay ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobayo biyo baadiyo sidoo kale meel ay degaan dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointka ee safaricom haddaba sidee marka ku diri kartaa dhibcahaaga bonga pointka ee safaricom dhegeystow waxaad ku dhufanaysaa teleefonkaaga markaad qaado ayaa waxaad qoraysaa star one two six hash ama star one twenty six hash si kale haddii aan kugu dhig kadib markaa qorto waxaa kuu soo baxaysa dhegeysta waxyaaba badan waxaad dooranaysaa lipa na bonga point ayaad dooranaysaa lipa na bonga point markaad doorato haddana hadhow waxaad kasii doorani paybill baybill marka aad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya enter business number business numberka aad gelinaysa ayaa waxa uu yahay soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed waa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed kadibna waxaad dooranaysaa account number ayaa lagu leeyahay account number waxaad gelinaysaa dhegeysa star f m ayaad gelinaysaa kadib cadadka ee bonga pointka ama inta ayuu dhan yahay bonga pointka inaad dirto aad rabto ayaad gelinaysaa boqol shan boqol kun saddex kun shan kun lix kun toban kun labaatan kun intaad rabto kadibna waxaad gelinaysaa pinkaaga okay sidaasaad ku dirta dhibcaaga bonga point oo aad ugu deeqday u n t r si ay ugu caawiso dadka abaartu ay saameeyeen waxaa kuusii dheer dhegeysta dhibca bonga point haddii aadan haynin lacagaad diri kartaa dhegeysta haddii embesa ay xoogaa kugu jiraan sadaqa aad rabto inaad qayb ka noqoto waxaad tegaysaa dhegeysta embesa markaad ku dhufato oo meesha paybill paybill waxaad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed account number ayaad gelinaysaa dhegeysta star fm ayaad qoraysaa kadibna waad u diraysaa lacagtaaga sidaas ayaad ugu dirtay dadka abaaruhu ay saameeyeen fadlan dhegeysta ku deeq dhibcaaga bonga pointka iyo wixii aad awoodo dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n t r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan gobol walba waxayna ka howlgashaa ilaa iyo soddon iyo sideed waa soddon boqol soddon iyo markaasi toddoba dal ayay ka howlgashaa ee maantaba ka faa'iidayso dhegeyste adeegaasi oo dir oo qayb ha kuu noqoto dhegeyste adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afuur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelina goobta joogtaa ayaa dhegeysta k f c kugu keenayan k f c dhegeystow mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuuraadka uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirto amaba aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalba k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa karibsi aad u macaan aanan marnaba laga foqi karin dhegeyste waa karibsi aada u macaan marnaba lagama foqi kara dhegeystow k f c jumuika markaad dalbato dhegeysta waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga waa toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska waxaadna ku helaysaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c sli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c iyo harlingam ayaa ka mid a dhegeysta k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa laguu keeni albaabka gurigaaga iyo goobtaaga shaqo haddaba dhegeysta dalabkaaga dhiiba sideed ku dhiibanaysaa waxaad wacaysaa dhegeysta nambarka eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo laba shan boqol soddon iyo laba waa eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo laba shan boqol soddon iyo laba amaba tag laanta k f c dhegeysta ee kugu dhow si markaasi aada u soo qaadato digaaga aadka u macaanee k f c dhegeystow maantaba gaar weli qeybaha adeegyada barnaamijka een dhegeysta ku guda jirnaa adeega kale dadka khiyaameeya shacabka ayaa la yimaadaa habab cusub oo dadka kenyaanka ah maalin walba ay ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wata telefoonkooda qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta mobilka halka tuugadu ay doonaan inay dhacaan lacagtaasi ama kaa xadaan dadkan ayaa dhegeystow waxay ku takhasuseen inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda mucalimiinta maamulayaasha iyo wixii la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xidhiidha dadka shacabka khiyaameeya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oona lagu cusbooneysiiyey dhegeysta iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax waliba aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah ileenay hubsiina hal baa la siistaa dhegeyste haddaadan aqoon u lahaynna weydii dadka ka aqoon roon haddaba waa kan waxyaabaha khaldami karo haddii khad si beenawara loogu diiwaangeliyey macluumaadkaaga dadkan waxay ku qaadan karaan adeegyada safaricom ay bixisay sida fuliza mshwaari iyo wixii la mid ah ama adeegyada kale oo ay safaricom bixinin haddaba dhagaha fur dhegeysta waxaan rabaa inaad ka horeyso iyaga oo macluumaadkan dhan aad gacanta ku haysato safaricom mar walba ogow safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed oo safaricom oo keliya waxay kala soo xiriirtaa macaamiisheeda nambarka rasmiga eber toddobo laba labo eber eber eber eber eber eber nambarkaasi oo keliya ee dhegeysta safaricom kaala soo xiriiraysa nambar kasta oo kale oo sheeganayo ama iska dhigaayo in uu safaricom kaa soo bacay waa been abuur dhegeyste iska ilaali ay safaricom ku leedahay maantaba dhegeyste ka faa'iidayso oo iska ilaali sidoo kale inaad warbixin ka warbixiso wixii faragelinah ee khadka siimkaaga ama xatooyada macluumaadkaaga shakhsiyadeed wac one hundred ama two hundred ama farin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho ha noqonin qof la khiyaameeyey taxadar lahaw dhegeystay
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي intaasaan kaga gudubna dhegeystay qadaradaasi adeega barnaamijka qeybta ka ah hagaag waxaan soo gaaray xilligii aan fursadda siin lahaa dhegeystayaasha si ay markaasi uga qayb qaataan barnaamijka arrimaha qoyska kaalinta waalidka ee xilligan ay xiran yihiin goobaha diiniga ee ilmihiisa ay kaga aadan dhankii in ay muraajiciyaan casharadoodii ee dhanka diiniga maadaama sidaan wada ognahay xilliyada bisha barakeysan ee ramadaan xitaa goobaha maadiga wakhti hore gobolka waqooyi bari ilmaha lasoo fasaxa lix sac oo kale uu dambeeya iskuulka salaadii si u aado lix sac ayuu ka imaanay lix sac wixii ka dambeeya maadaama bil barakeysan ee ramadaan lagu jiro ayaa waxaa markaasi ilmaha fasaxa ama fursad loo siiyaa inay xilli hore guryahooda ay ku laabtaan kuwa sooman iyo kuwa aan soomneenba si markaasi ay usii joogaan hooyadu markii duhurkii la gaaro waxaa laga yaabaa jikada inay gasho furkii ay karinayso laakiin aabbaha oo cidda xilli hore maadaama ilmaha ay soo noqonaan isna uu soo noqda dhici kartaa mararka qaarkood duhur oo kale inuu hare ka soo noqdo si markaasi uu ilmihiisa uu u caawiyo oo uu qur-aankii akhrista u dhaho oo uula socdo oo uu yidhaahdo qur-aankii suuradihii aad soo dhaafteen sii xifdiya si ay idiin anfacda kitaabadii madrasada waxyaabahaasi waxaan isweydiinaynaa marka kaalinta waalidka si guud gaar ahaan aabbaha uu markaas kaga qaadan kara ama kaga qayb qaadan kara ilmihiisa xilli fasaxeedka bisha barakeysan oo dugsiyada diiniga ay xiran yihiin iyo sidoo kaleba guud xarimaha xarumaha diiniga ay xiran yihiin kaalinta uu kaga qayb qaadan karo ayaan markaas isweydiinaynaa dhegeystayaal dhegeystaha ugu hore waxaad naga soo wici kartaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan nambaradaas ayaad dhegeysta naga soo wici kartaa anigoo anwar maxamed ee barnaamijka kula socodsiina waad ku mahadsan tahay dhegeysigaaga idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari mawjadaheeda kala duwan halow sta f m dhegeystaha kale halow sta f m soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa leyla gaari kaasoo abo adaacadda soo xala nooga baxda nina joogsanahadaadi aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi aaday u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaa inuu barnaamijka qayb ka noqdo oo fikirkiisa markaasi inoo soo gudbiyo halow star f m dhegeyste soo dhowow dhegeystahaasi ma haayo qadkii ayuu ka baxay aad buu u mahadsan yahay xigaha halow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
anwar maxamed waa dhimbil islii dhimbil ee islii nairobi soo dhowow walaal
a islii waxaan ku joogaa suuqa gaarisa suuqa islii lodge haye marka horta alxamdulilah horta khayr waayo oo bishii ramadaan waa sax ilmaha tobanka damba waa la sii daeyaa maalmaha oo adiga tahajudku soo dhow yahay marka aabaha kaalinta oo ka- ka- kaalinta uu aabaha ka qaadan karaa horta waxa waaye een, waa kaalin aad u muhiim ah Mhm.
aabaha inuu ilmaha casharada ka dhageysto uu dhaha een, dhaha een, cashirkaas diyaari subaxii markuu baxayo uu dhaha een, maanta adi xisi baan kaa rabaa adi maanta waxaan rabaa inaad alf xamaalo soo qortid adi cunug kasta uu saaya aansa ah oo dhaha adi waxaan kaa rabaa cashira fulani kan u yarna u dhaha adi hata wax lee qabo wax lee baro ama codkan dhegeysto aab- oo ilmaha aadka yiriska hataa u dhaha ilmaha aad fadhiiso oo soo dhegeyso Een, markii duhurka ay soo laabta ilmaha badanaa horta waxaa waye waa daalan yihiin in la dhaha qabayska oo aabaha horta badanaa aabaha shaqou ka maqan yahay hadduu joogo inuu dhahaa een, hala qabaysto masaajidka la aado duhur halasoo tukado marka lasoo tukado een, uu dhaha hooyadiin waalidkiina hooyadii maadaama ay ku jirto jikada wax la qabo jikada ay wax kala qabtaan wixii la qaban karaan wiilii gabarba Een, midda labaad oo baarinimada waalidnimada uu tusoo dhaha hooyada in wax lala qaban karo midda labaad ee, waxaa waaye in uu dhaho qur-aanka een, akri uu dhaho qof kasta maanta xisi baan kaa rabaa xisi baan kaa rabaa aniba iga dhegeyso uu dhaha uu wax qur-aanka dhameey ama ee, qur-aanka dhexda joogo uu dhaha adiga maanta ani xisib anaha xisib waa tartameynaa tartan aa naga dhexeeyo inuu dhaha maanta ninka ku guuleysta kaalin fulaan oo ama xisib soo xisib dhameeya ama een, jus soo akriya sawaadaas uu leeyahay een, aabaha marka dhiirigelintaas waxyaalahaas yahay midda labaad aabaha waxaa waaye een, inuu caawiyo maamada hooyada oo bishaas un waxaa waaye aada ay mashquul badan tahay xataa markii la afuro oo hooyada waa daalan tahay maanta dhan afar saac ama sideed saac ay bilaabatay shaqada oo afurinta Een, soonka waa soonka waa bil barakeysan weliba khaasatan habeenkii saxuuray soo karisay haddana maalintii dhan ilmihii haysay haysay sideed saac shaqada ay bilowday aabaha marka waxaa waaye waxaalinta ugu aad waxaa waaye ilmaha inuu la qabto shaqada la qabto waxaa jira ah ilmo xanuunsanaa dhici karo oo haddii habeenkii ay kusoo hurdo gufto ilmihii xanuunsanaa inuu la qabto ama habeenkii uu lasoo jeedo uu dhaha balkeen anagaa qabanaya ahaa inaa uu lasoo jeedo hadduu shaqo aadayin kabacdi aado Een, arrimahaas horta aad ugu muhiimsan marka ani pointyaasha aan leeyahay waxaa waaye in hooyada uu marka hore la caawiyo oo duhurka marka shaqada ay qabanayso la dhaha aaba kuwa oo qaya- gaaray da-da adigu yarka ah ee toddoba jirka sideed jirka in la dhahaa hooyadaa basasha u jar wiilii gabarba aan la kala soocin oo la dhaha waalidka la baro hooyadiin u bari falo waxaan u qabta waxaan u qabta qaar la dhaha biyaha usoo dara ee, qaar la dhaha waxaan u qabta ee, la dhaha qaar barafka soo gad haddii baraf jirin biyaha barafka geli ilmaha la kala qonday oo la yidhaha adi maanta bi- barafka xaray midka ku kale qur-aanka loo diro la tartansiiyo ninka maanta lambar fiican keena uu kan kale ooyo u dhaha maanta hebel hee lambar fiican uu keenay beri wuxuu leeyahay sabaad fulani dee beenna aan loo sheegin ilmaha maartay wixii laga ballan qaaday cunuga loo keeno berikii kalena waa dadaalaya marka aabaha kaalin weyn uu kuleeyahay meesha iyada waa sax sidii star f m iyo anwar walaal aada noogu fahansiinaysaan waa sii muhiim waaya aabaha kaalintiisa horta kaalinta aabaha aad baa horta laciif u tahay dhanka ilmaha marka loo kaca badanaa hadda noodistan camal aaday u kulushahay waxa ama iskuul tagaaya ama cunuga markuu imaado dharka ka bedelaya ama uu qabaynayo ama bahalkigii waa hooyada inkastoo aabaha shaqo ku maqan yahay aabaha waxaa rabaa inuu ilmaha ka warqabo iskuulka markay aadaan iskuulka u aado marka lasoo fiijiyo camal waxaa laga yaaba hooyadii cunug wadata inay raacdo lacag ama wixii iskuul fiiska ay qaado waxaan arkayay xalay camal in cunug iskuol fiis afar kun ah loosoo fiijiyey oo wadada uu ku dhintay oo kenyaan ah wuxuu dhahay aabihii haddii aan ogaan lahay in afar kun loosoo fiijiyey meeshii wiilngaas ka akrisanaya iskuolka waa saddex kunaa loosoo raacaa gaariga ilaa xaafadda laakini kushil inaan ku daran ilaa yuri joog laakin timkaa dhamaaday macalinkii maal habeenkii dambe usoo waxa u yiri maaragtay laakiin kaalintaas oo dhan waxaa haya hooyadii marka waalidka ragga waxaa laga rabaa inaan kaalinteena aan gudano anigoo weliba rag kamid ah inaan kaalinteena qaadano oon shaqada aan la qabano hooyada oo wax aan la qabano hooyada hadday ilmihii cajisan yihiin xalay ku hordgaftay wax ay shaqada ay qaban weysay inaan wax la qabano oo maaragtay hataa furka aan wax kala qabano haddii aad jaanis haysid inkastoo aabaha uu kor kasoo wax shaqada uu kasoo qabto marka kor iyo hoosba shaqada waa ka qaban kartaa marka waxaa waaye haddii ilmaha xanuunsan yihiin inaad lasoo dhafartid marka in aad aad wax la qabatahay hooyada waa muhiim marka intaas waana wax oo sharciyan oo diinta ayna qortay in waalidka hooyada wax lala qabto ilmahana la baro siday waalidnimo ula qaban lahaayeen waxooda hooyada in ilmaha masaajidka lagu xiro markii aad taraawiixda aadaysid caamal aad dhahdid na bixi aaba taraawiixaas oo tukanaynaa taraawiixda la aado kii ka cajisa la dhahay maanta adiga casho malihid ama maanta adiga sabuuti laguma siinayo ama caawa casho malihid sababtoo ah adiga maba ka qayb gelin maashida ama caawa suxuurta lagaama kicinayo sababtoo ah xalay kamaadan qaybayn ilmaha carruurta ah maskaxdooda waxaa waaye wax si wax lagu fahansiiyo ul wax laguma fahansiiyo waxaa lagu fahansiiyaa sida afka ah oo iyo waalidnimada iyo maaragtay soo jiidashada galgaceelka waalidnimo marka waxaan dhihi lahaa aabaha haddaan nahay ragga waalidka ilmaha waan aada u qabano gacant midig aan ku qabano dugsiga hadduu aado aan wax la qabano akhriska qur-aanka dhanka maadiga oo marka iskuolka aadayo wax kasta aan qabano marka wasalaamu calaykum adaaca warma ku salaamayaa dadka idaacadda star f m dhammaan ku xiranna waa salaamayaa gobolka waqooyi bari dhammaantoodna waa salaamayaa soomaalida meelaa joogto soonkana allah naga aqbalo kuwa maaragtay laytulqadar haleelana allah naga dhiso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhimbil ee xaafadda islii nairobi ayuu ahaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya waan uga mahad celinayaa sida wanaagsan uu uga qayb qaatay iyo sida uu ugu xidhan yahay dhegeysiga barnaamijyada idaacadda star f m iyo wararkaba waa uu ku mahadsan yahay dhammaan dhegeystayaasha kalena waa ay mahadsan yihiin iyagana sida wanaagsan ay markaasi barnaamijka uga qayb qaadanayn iyo sida aynoo dhegeysanayn mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad dhegeysta nagala socotaan nairobi waxaad nagala socotaan hal eber shan dhibic sagaal mombasa hal eber dhibic shan gaarasi iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeeri habasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan tanariba masalani sagaashan iyo toddoba dhibic hal mooyaale iyo marsabit siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba sielow sagaashan iyo laba dhibic shan halka muqdisho soomaaliya ay nagala socdaan sagaashan iyo toddoba dhibic eber waad ku mahadsantihiin dhegeystaha kale kaalinta aabbaha ee xilligan ee fasaxeedka dugsiyada diiniga ama xarumaha diiniga ee markaasi ee awlaadiisa ama caruurtiisa uu kaga qayb qaadan kara inaysan markaasi iloobin cashiradii suuradihii ay soo dhaafeen iyo markaasi sida uu ugu dadaali kara inay xitaa kuwa aysan weli gaarin ay usii ugu sii jalci ama ay ugu sii jalci karaan haddii uu qabto sheekh oo kale ama wadaad uu qabto haddii isaga uu yaqaano oo markaasi uu akhriyo ama ka dhegeysta ama uu siiyo muraajacooyin iyo haddii uu xitaa uu markaasi waxaasoo dhan awoodin uu awoodo in kuwii hore ay soo dhaafeen ay ku celceliyaan oo wakhti uu siiyo oo iyagana uu ku dadaalsiiyey sidai ay ugu celcelin lahayd si markaasi ay u xifdiyaan xilliga dugsiga la furana ayba noqdaan kuwa iyaga suuradihii ay soo dhaafeen dhan maskaxda ka haya oo xifdisan oo shuway kaalinta aabbaha ayaan markaasi isweydiinaynaa dhegeystayaal oad ku mahadsantihiin dhegeystaha kale waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay hallow star f m dhegeyste soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday dhegeyste walaal soo dhowow magacaaga star f m hellow ma hayo dhegeystahaasi waan ka xumahay mid ka mid ah adeegyada barnaamijka qaybtaka haddii aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambaysa usoo saartaa waxyaaba aad u wanaagsan shirkadda safaricom ayaa macaamiisheeda xitaa garab siisaa xilliyada aadka u adag dhegeyste shirkadda safaricom waxay ku leedahay adeega tunuki waa ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar walba markaad koob qaada qaxwad qac ka siiso canjeeradii iyo macsaradii dhab isku siiso kuna soo qabso gacanta telefoonkaada soo qabso kadibna garaac xidig afar afar afar afar gees adigaaba u riyaaqi doona dhegeysta waxyaabaha halkaasi kuu yeelo oo ay safaricom kugu talagashay adiga dhegeyste maxaad sugaysaa dambeeye magaaro doqon ee calaf ma leh garaac xidig afar afar afar afar gees ama u booqo applicathonka my safaricom ab dhegeyste iminka soo qabso telefoonkaaga oo ka faa'iidayso adeega tunuki baa dhegeyste oo shirkadda kugu talagashay adiga waxaadna garaacaysaa xidig afar afar afar afar gees dhegeyste markaad garaacdo waxaad kadib ku dhufanaysaa minute deals waxaadna helaysaa dhegeystow labaatan shilin oo waxaad helaysaa labaatan daqiiqo oo aad ku helayso labaatan shilin ilaa saqda dhexe konton daqiiqo oo aad ku helayso konton shilin ilaa saqda dhexe waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeyste in aad helayso hal g b ama one g b oo dhaata oo aad ku helaysa keliya labaatan shilin ilaa muddo hal saacadooda daqiiqadahaasi dhegeyste waxaad ku waci kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa isla marka aad iibsato ha hilmaamin dhegeysta oo la jaanqaad daqiiqadaha bulshada soomaalidu waa kuwa hadla inta badan waana bulsho ay wax qoriddu ku yar tahay marka dhegeyste shirkadda safaricom ayaa fursad ku siinaysa oo ku leedahay ka faa'iidayso tusaale reerkii xoolaha la joogeen ee miyiga ayaa doonaysaa in aad markaasi la sheekaysato aayarku iibso tunuki waa dhegeyste oo sidaad u sheekaysanaysaanba kala dharga safaricom waxay ku leedahay wakhti badan hadal oo farimo gaaban oo badanna u dir asxaabtaada iyo eheladaada iyo qoyskaaga si aad farxadda ula qaybsatid soomaalidu waa bulsho afka wax isugu gudbiso marka loo barbardhigo qoraalka oo waxaannu jecel lahay inaan meel isugu nimaanno ama telefoon ku wada hadalno wakhti badanna la sheekaysto oo la qoslo safaricom ayaa dhegeysta fursad ku siisay oo waxay ku leedahay subaxii marka uu waaga kuu baryo garaac xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaaba kala duwan ama waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi kugu talagashay dhegeystow maantaba garaac xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom ay kugu talagashay dhegeyste oo ka faa'iidayso dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siini halow star f m dhegeystay soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacda ma hayo dhegeystahaasi qadkii ayuu ka baxay dib usoo beegsa ayaan leeyahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalim inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan rabaa inaan ka tacsiyoodo geeridii ku imaatay maxamed sheekh cabdi oo saaka lagu aasay magaalada garis maxamed oo ahaa dadkii aqoonyahanka ahaa dowladda u shaqaynayay oday ahaa oo saaka lagu xabaalay magaalada garis waxaan u tacsiyooni tilmaamadii uu qabay ilmaha walaalihiis dadkii ehelka ahaa ilaahay samar iyo iimaan hana siiyo asagana kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ilaahay jannatulfirdows ha geliyo marka kullu nafsun daa'iqatulmowt kullu man calayha faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam naftii la arkaba waa in mowt ay la kulanto waa un kala dambaynaynaa ilaahay ha u naxariiso ilaahay ha u naxariiso ilaahay ha u naxariiso dadka annagii ilaa markuu shaqada bilaabay ka saayay nin qaaliyu ahaa ilaahay samar hana siiyo ilaahay samar hana siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wardadyo soonkiu gale saafi u ogaada suraadaha qur-aankiyo salligu yaynaydin seegin habeenkii cibaadada saqdhexayana laga seexan safarkuna wuu dheryahee qaata sahaydiina sadaqaadu way furantahe siiya maabtadaaye masaldhiga ruuxaan salaad tukanin oo soomin masal qaata ruuxaan dadyahow sakada dhiibeynin masamaada ruux maalahoo xaraam ka soo booqan qofkii taase luugoo yiraa saxuu rumayn maayo safin madaaxa looga gooya buu saatir noo qoraya qur-aankiyo sunnaday ku taalsadaradoodii silaac ruux hadduu helo sibaa looga dabiibaaye qofkii aysanba wuu xirmeen salalna diin waaye bisha soon hadduu eebbahey sama ku gaarsiiyo hasno oo sidii looga rabay saanad ugu qaato waa laga sifeeyaa dhibka buuxshay sarartiisa waa bil saacadii timaad runtii ay sarrayn tahay waa bil suuqa laga xiro shaydan saaqidoo weyne waa bil ay sariiraha jannadu soo carfahayaan waa bil ay silsilaabaysan tahay soodinta naareed waa bil ay malaa'igtii sugnayd nala safayaan waa bil ay sujuudeenna badan saxuu ajimayso waa bilkii santuuqii marnaa salaadu buuxayso waa bil sahan walaalnimo dadii how subax la doonayo dadka eeba muusimin oo way kala sarreeyaan silaabay ku noolyihiin in badan oo soorta ma helaan adigoo saxuurtuumidiina afur ku seegay soo ma ah inaan taakulo danyarta siinaaye intaa waa midaan sadarka yidhi soonka oo galay waxaan ahay qof soomaaliyeed silacna doonayn waxaan ahay qof soonqaadka rabaa samiiyo waanwaane walaalayaal fariin aan sugaan soo gudbinayahay haddaan silaac idin geystayoo idin siray maalin haddii aan salaanaad mudnaydeen insiin kaari waaye haddii adinka hoos seexday aan sawaaxandeen waaye haddii aad saluugteen murtidan sadeerka soo sheegay haddii aan si un indhibo inla samaan waaye haddaan hadal suweeyo walaal seegay marinkiis anigu taawaansaashado waana soo noqon laba ay surgooyadu dhextaal nebigu soo sheegay lama siiyo ajar ay adduun ugu sarreeyaane xafiis inaad isiisaan dayo waa in sugayay aniguna saafibaan ahoo idinma seegseego saatirow allaahayo ajiib soonkii wuu galay
La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي سماع لمماتي يا رب mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal haddii aan soo qabto adeegyada barnaamijka qeybta ka dadka dadka khiyaameeya ayaa la yimaadaa habab cusub oo ay dadka kenyaanka ah maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ku wataa telefoonkooda qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyeynta mobilka halka tuugadu ay doonayaan inay kaa xadaan lacagta dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaasha iyo wixii la mid a safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xidhiidha dadka shacabka khiyaameeya haddaba dhegayste nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkan ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey oo lagaaga baahan yahay inaad ku dirto halkaasi iska ilaali dhegaysta dadkan oo xaqiiji mar walba ciddaa kula hadlayso hubso wax waliba oo aad samaynayso lana xidhiiro lacag iyo wixii la mida ileenay hubsiina hal baa la siistaa haddaadan aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoon roon haddaba waa kan waxyaabaha khaldami kara haddii khad si been abuura loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga macnaha haddii si kale aan kugu dhigan aidhigaaga haddii leen si been abuura loogu soo furta waxaa dhici karaa dadkaasi inay markaasi qaataan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza m shuwari iyo wixii la mid ah iyo adeegyada kale ee dhanka internetka kadibna adi laguu qabsado haddaba dhagaha fur dhegayste waxaan rabnaa inaan kaa horraysiinnay iyaga oo macluumaadkan dhan aan gacanta ku haysato marka hore xusuusnaaw safaricom kuma weydiinayso dhegaystow macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxay kala soo xiriirtaa macaamiisha nambarka rasmiga ah ee eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo sheegaya ama iska dhigaya inuu kaa soowaco safaricom ama iska dhigaayawa safaricom waa been abuur ee iska ilaali sidoo kale dhegayste wixii faragelin ah oo markaasi haddaad rabto inaad ka warbixiso wixii faragelin ee khadkaaga ama siimkaaga ama leynkaaga ama xatooyada macluumaadkaaga shakhsiyadeed wac one hundred ama two hundred amaba farin qoraal ah ku dir nambarka saddex saddex saddex eeaad farin qoraal ah u diraysaa si aad gargaar u hesho safaricom waxay ku leedahay dhegaystow hana qonin qof la khiyaameeyey oo taxadar lahaw maxaa yeelay dadkan dadka khiyaameeyo waxay iska dhigaan dhegayste dad aad shaqo kaala dhexaysay macallimiin waxaa kale iska dhigaan mararka qaarkood sms been ay dadku usoo diraan mararka qaar way kusoo wacaan oo safaricom ay isaga kaa dhigaan waxaa laga yaabaa inuu kusoo waco kadibna uu kuyirahda magacaaga oo dhammaystiran soo intaa intaa ma aha nambarkaaga soo kaa ma aha safaricom ayaan kaa soo wacaya waa hebel hebel waxaana joogaa qaybta embeesada ciladan ayaa jirtaa embeese intaas maa kugu jirtaa ama meeqa kugu jirtaa inuu kuweydiiyo kadib aad u sheegto adigoo run umalaynaysa inuu safaricom yahay kadibna uu ku yidhaahdo message ma kuu soo dhacay messajkaasaan kuusoo diri messajkaasi feri akhri kadibna okay ku dhufo inuu ku dhaho markaad ku dhufatana uu ku yidhaahda binkaaga sooma aqaantid haa geli markaad gelisana elena waxaad samaynaysa waxay ahayd ku ku khiyaameeyey lacagtii kugu jirta dhan ayuu kaa dirsaday adigana isagoo isaga kaa dhigay safaricom marka safaricom haddii ay kusoo wacda dhegaysta kuma weydiinaysa macluumaadkaaga sidoo kale safaricom nambarka keli ay kaa soo wici kartana waa kan waa zero seven two two zero zero zero zero zero zero wax kale ama nambar kale haddii aad aragto oo kusoo waco iska dhigaya safaricom waa been ee dhegaystay dhagaha ka mara oo iska celi geeska afrika dhegayste waxaa ka jirtaa abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkii labada kun labaiy labaatankii ku dhowaad ama in ka badan hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay ayagoo raadinaya biyo hooy cunto iyo sidoo kale meel ay degaan abaartu waxay aad u saamaysay gaar ahaan waddamada kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr u n h r ayaa markaasi ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaskooda iyo sidoo kale iyagaba
La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي سماع لمماتي يا رب دعاتي
geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah ilaa horaadkii sanadkii labada kun labaiy labaatankii ku dhowaad hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga barakacay iyagoo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaskaay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unhcr waxay la daala dhacayaan baahida badan ee dadka unhcr ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga waa bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeysta ma la socotaa in dhibcahaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska ay abaartu saamaysay unhcr waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaartan daran ayaa aad waxay u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar ayay abaartu waxay ka baabiisay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobaaya biyo baad iyo sidoo kale hooy dhegeystee waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga pointska ee safaricom haddaba dhegeyste waxaad ku dhufanaysaa star one twenty six hash ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad dooranaysaa lipana bonga point paybill kadibna business numberka oo aad gelinaysa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waxaad gelinaysaa star f m dhibcaha bonga pointka aad rabto inaad dirto kadibna waxaad gelinaysaa binkaaga haddii dhibcaha bonga pointka kugu jiran lacag ayaad diri kartaa lacagtaasi dhegeysta paybill ayaad ku diraysaa paybillka waxaad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna star f m ayaad qoraysaa kadib lacagta inta aad rabto ama cadadka lacag aad rabto inaad ugu deeqdo unhcr si dadka abaaruhu saameeyeen wax loogu qabto kadibna waxaad gelinaysaa binkaaga kadibna waad diraysaa ka qayb qaada dhegeyste dadkaasi waad caawin kartaa waxayna dadkaasi markaasi dhegeysta fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga pointka iyo wixii aad awoodo dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba dhegeyste ay maantaba dadkaasi ugu deeq haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambaysa usoo saartaa waxyaabaad wanaagsan shirkadda safaricom ayaa macaamiisheeda xilli walba garab siisaa xaaliyada aadka u adag dhegeysta shirkadda safaricom waxay ku leedahay adeega tunukiba ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar waliba markaad koobkaada qaxwada qac ka siiso canjeerada iyo macsarada dhab isku siiso kusoo qabso gacanta telefoonka oo garaa xidig afar afar afar afar gees adigaaba uryaaqi doona soomaalidu waa bulsho afka waxay isugu gudbiso oo inta badan wax qoridu way ku yartahay safaricom waxay ku leedahay ka faa'iidayso markaad garaacdo xidig afar afar afar afar gees waxaad dhegeystee kadib ku dhufanaysaa minute deals waxaadna helaysaa labaatan daqiiqo oo aad ku helayso labaatan shilin ilaa saqdi dhexe konton daqiiqo oo aad ku helayso konton shilin ilaa saqdi dhexe waxaaba intaa kuusii dheer dhegeyste hal dhaato oo cajiib ah waa wan g b oo dhaato ah aad ku helayso labaatan shilin oo keliya ilaa hal saacadood ogsoonow dhegeysta daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa islamarka aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad dhegeystay daqiiqadahan bulshada soomaalidu waa kuwa hadla inta badan waana bulshay wax qoridu ku yartahay marka dhegeyste shirkadda safaricom ayaa ku siinaysaa fursadan oo ku leedahay ka faa'iidayso adeega tunukiba tusaale xoolihii ayaad rabtaa inaad markaasi ninkii la jiray aad la hadasho dadkii halkaasi ku degnaa waxaasoo dhan safaricom waxay ku leedahay dhegeyste waaga marka uu ku bariyo keliya garaac xidig afar afar afar gees oo iibso tunukiba si markaasi aad uga faa'iidaysato dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo lagugu talagalay adiga dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogta ay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato waxaa dhegeysta fartaada eed leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurkaaga ama afuraadka uu kugu qabto waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalba k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey dhegeysta aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnabo laga fuqi karin dhegeystow k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo sidoo kale jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah oo aad helayso sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c halingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo dhegeysta adigoo wacaayo nambarka abir toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama taglaanta k f c ee kugu dhow dhegeysta hagaag fursad ayaan siinay dhegeyste si markaasi uu ugu guuleysto k f c digaagteeda aadka u macaan si uu ugu guuleysta uu maanta uu uga afuro k f c ayaan fursad siinay dhegeyste haddii aad nairobi joogto waxaad naga soo bici kartaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan eber hal eber shan hal eber shan mombaaso sidaas oo kale gaarsi sidaas oo kale dhammaan dhegeystayaasha nambarkaasay naga soo wici karaan haddii dhegeysta maanta aad doonaysa inaad ku afurto k f c digaagteeda aadka u macaan oo kiribsiga ah oo dhegeysta xalaasha ah oo markaasi lagaa habeeyey oo marka aad dhadhamiso fartaada aad leefleefi oo toddoba qeybood dhan aad ku helaysa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya sidoo kale sagaal qeyboodna aad ku helaysa laba boqol waa laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya dhegeyste ayaan rabaa maanta inaad ku afurto dhegeyste oo aad noqoto guulaystaha k f c jumuika si aad ugu guulaysato digaagtaasi oo aad afurkaada maanta aad ugu afurto oo gurigaada aad la tagto gaar ahaan dhegeystaha ugu hore ayaan siini si markaasi uu uga jawaabo su-aalaha k f c jumuika kadibna uu markaasi ugu guulaysto digaagta k f c dhegeyste waxaad naga soo wici kartaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ma doonaysaa dhegeyste inaad ku guulaysato k f c hallow star f m soo dhowo walaal magacaaga meeshaad naga socday tana river ayaad joogtaa hagaag aad buu mase waan ka xumahay dhegeystaha kale hallow star f m qadka ayaa ku hiiliya dhegeystahaasi soo dhowo walaal star f m hellow hagaag isna qadka ayuu ka baxay dib u soo beegsay aan leeyahay qeybihii dambe barnaamijkaen soo gaarnay dhegeystaha kale ee qadka ku jira doonaa inuu barnaamijka hogaankiistaa gaar ahaan adeega k f c ku guulaysta oo maanta ku afuro hallow star f m dhegeysta soo dhowow magacaaga meeshaad naga soo wacday walaal star f m hellow hellow star f m hagaag ma haayo dhegeystahaasi aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha dhegeystaha kale hellow star f m wacalaykum salaam walaal magacaaga meeshaad naga soo wacday khaalid ismaaciil nairobi isli walaal khaalidow waxaan rabaa xarumaha k f c intay ku kala yaalaan nairobi
waxay ku kala yaalaan mid waxay ku taalaa islito alaf mid waxay ku taalaa limuru ay ku taalaa waxay ku taalaa backland midna waxay ku taalaa safety intaas hadda aan ogahay magacaaga
khaalid ciise maxamuud khaalid ciise maxamuud maxamuud
maxamuud nambarkaaga
waa nin waa midkan maanta kaa soo wacay
qaybta commentga ee facebookga ma noogu soo diri kartaa facebook idaacadda
facebook idaacadda ma hayo laakiin waa hadda iisoo diri karto si aan usoo dir haddii kale halkan halkan haddaad nooga sheegi karto
maxaan kugu sheegaa macnaha yani midin soo qoraa haddaad iisoo yerin karto si aan kaaga qoro
Soo- macnaha ma kuu soo qoraa mise waa caado kuu yeerinaya caadi haddii aad aad u yeerin karto waad soo yeerin kartaa haddii waxaana kasii fiican inaad qaybta facebookga commentiga aad noogu soo qorto
okay marhaba maxaa u dambeeya maxaa u dambeeya nabarkaaga
lix saddex u dambeyso kan dhakala hadlaya lix saddex ee qaalidow halka ee, commentiga ee facebookga noogu soo qor qaalid k f c ku guulaysta si aad maanta ugu afurto digaaga k f c
marhaba
hagaag aad buu u mahadsan yahay khaalid ayaa ku guulaystay guud ahaan intaasi ayaan kusoo afmeeriya hogaankista anigoo anwar maxamed ayaa idiin soo saaray waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga maalinka berri jimcaha hadduu allah awoodana la gaarsiiya waxaan idinkaga tegaya ramadaan mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal sidaasii nabadgelya dhegeystayaal